barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur jimcaha oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo ad naga maqlaysaan bisha februari waa lix iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo waxaana ka mida dhinacii heesaha
heestaasi aadka u macaane deeqa axmed goordhow iyo dhegaystayaasha ismaaciilow aanu u soo wadnaa qodobada kale maxaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah jacaylka iyo gaabnida maxaa kala haysta laakiin wiil ka mida dadka gaagaaban oo ku nool gaalkacyo caashay ayaa leh gabadh aan heega muuqdheer ahayni dookhiga ma haddaba heega muuqdheer assalaamu calaykum baane wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waariyaa ii waran diiriye aad iyo aad baan u fiicnaa xaggeed ka timiday waxaan ka imiday xagga xaafadihii
waa waa tahay jacaylka iyo wiilkan gaalkacyo jooga ee heega muuqdheer ismaaciilo mar kaleanu noqono
wiil saaxiiba aan nahay maalmaha maalin ka mid a aniga ayaan isaga marka shukaansi waa u socday anna shukaansi baa u socday gabar waxaa soo baxda dheer oo dheer anna in badan gabdhaha dhadheer ayaan shukaansadaa aad aan u jeclaan maadaama nin gaaban aniga aan ahay
waan gartay sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordho ayaad kaga bogan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka dunida
wufuudda midowda afrika ayaa weli ku guda jira booqashadooda dalka burundi jimcahan maanta ah si ay ugu cadaadiyaan dhinacyada ku lugta leh khilaafka dalka burundi in ay wada hadlaan wafdiga oo uu horkacayo madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma ayaa la filayay inay maanta la kulmaan madaxweynaha mucaaradka iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa sii daysay laba wariye oo muddo afar bilood ah xabsi ku jiray kadib markii lagu eedeeyey in ay si sharci darro ah hub ugu gudbinayeen dalka syriya kan dunder iyo erdem guul ayaa maanta laga sii daayay xabsi ku yaalla magaalada istanbul waxaana barxadda xabsigaas isugu soo baxay dadweyne badan oo taageero u muujinayay dunder ayaa ku tilmaamay go-aanka maxkamadda dastuuriga ahi ay gaadhay mid taariikhiga ah isagoo si weyn u dhaleeceeyey xorriyadda hadalka ee dalkiisa
duhur jimcaha wanaagsan ah mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington ismaaciilo dee maanta waa jimce dadku ay wada nasanayaan inta badan maalin duhurna waa la joogaa maalmaha jimcaha gaar ahaan markay duhurka la joogo waa maalmo gaara waana munaasabado gaara waana waqti gaara waa inta badan waqtiga ay kulmaan qoysasku qado gaarana samaystaan intii heli karta in waliba waxay heli kartay maalintaas samaystaan masaajidkaa la tagay laga soo noqday haatan jimci baa lagu soo baxay markaasa waxaa laleeyahay salaadii jimcaha ma laga soo baxay marka halkaasaa u ballana marka salaadii jimcaha laga soo baxo qada gaaro qof walba intii ilaahay siiyey hadhowna wax badan baa dheer qoloba dhinac bay u dhaqaaqda qolo seexata qolo meelo kale marfashyada fadhiisata qolo intay galabtii kubad iyo diyaargarooda howlo badan baa loo diyaargarooba aad iyo aad adigu kuwa ku jir lahayd haddaad joogta meelahaas
de mar haddaad marka horena khamiis xidhatid hadhowna yaro seexatid galabtiina hde xaggada aadi lahayd
waa tahay dhinaca sheekooyinka barnaamijka aanu ku hayno haddaan guda galno xuseen cabdidhuxul oo ku magac dheer furdug waxa uu ka mid yahay dadka gaagaaban ee ku nool magaalada gaalkacyo waryahayaga v o cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu uga waramay waayihiisa jacaylka iyo sida uu ku xusho hablaha uu guurka ka damco
ilaahay hoota mahadda iskaleh abuursana ilaahay layaa malaha macnaha allah subxaana watacaala ayaa gaabintana abuursho dhirirkana sameeyo aniga eh, dadka badana waxay ugu tilmaamaan reer galkacyood eh, macnaha inaan ninka dadka ugu gaaban aan ahay Eh, saas ay tahay wa- boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay aad iyo aad aan u faraxsanahay saas ay tahay gaabinta dad badanna ugu jecel yihiin dad badanna macnaha waxay yidhahdaan ninkan waxay gaaban macnaha oo dadka waa la yaabaan wax macnaha jacajab oo kale ayay igala muuqdaan Eh, saas ay tahay aniga in macnaha dadka aan ka duwanaado waaba shay muhiima oo qaaliya aan leeyahaba Ee, bal nooga sheekay ee, marxaladaha iyo dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ah Eh, waxyaalo badan baa jiro oo gaabinta eh, faa'iido badan ay leedahay marna faa'iiday leedahay marna faa'iido ma lahan Eh, markii faa'iidada leedahay oo oo kaleed eh, gabdhaha yararka macnaha aniga inta aan jiro markii loo qiyaasa ragga jiro way ka tagaan waxay yidhahdaan ninkaa nin qowo waaye ka xisho laakiinse aniga wa- tan soo tan dhalatay iyo tan ugu weyn isku subaa macnaha u soo dhoweeyaan igula qoslaan anna ula sheekaystaan darteedana aga bagtaa
maxaa dhibaatooyin oo kala kala kuluntaa gaabida bulshada dhexdeeda Ee, waxyaalahan kale aan kala kulmo waxay tahay markaa meel ee, aan fadhiisano oo kaleed ee, xabadda ani aan la fadhiyo saaxiibteeda oo kaleed nin dheer markay ujeedo macnaha way ifiidasa waxay tirahdaan macnaha ninkan ka war camal waxyaalahaas oo kale asigii ee, u- la yaabaya wuxuu leeyahay ninkan naagtan kaa maxay u heshaa hadda ka hor macnaha ee, wiil saaxiibo aan nahay maalmaha maalin ka mid a aniga ayaan isuu wada marhayo anna aan wada marhayo ayaa is aragnay isaga marka shukaansi waa u socday anna shukaansi waa u socday Ee, saas ay tahay shukaansigaan u socdo ayaa ninkii gabar waxaa soo baxda dheer oo dheer ana in badan gabdhaha dhadheer ayaan shukaansadaa aad aan u dame- u jeclaan maadaama nin gaaban aniga aan ahay marka ninkii wuxuu sameeyey ee, waa isalaanay wuxuu halkee usoo taaban aniga meeshaan u socdaa waa garta ana meeshaan u socdaa haye xabadii oo ballansaday ma yaqaano ana xabadda aan ballansaday ma aqoon oo markii noogu sukay horeysaba labadii mid ka mida soo hormartay oo aniga tiisa ay ahayd saas ay ahayd ee, aftahnimadeedii iyo macnaha asaga ninkii gaariga watay anna waa lugeynahayey tii markay soo baxday waa fiish waa isdejiyey ninkii gaariga watay cusla xabadaan waa xabadaada ee gal anigaa iri saaxiib anaa tan ballansaday iga wareejiyay saas markay noo qiimaysay aniga isoo raacday laakiin mararka qaarkood maxaa isdareensiisaa marka gabadh adoo la fadhiya ee, ay la milicsato oo kale ee, nin dheer oo dhallinyaro ah oo ee, labisan ee, niyadaada iyo maxaa markaas soo gala Ee, markaas waxyaalo badan baa soo galo ee, marka ee, dib baa isku fiishaa markaan aan is arko aniga un macnaha istiilkii sii toosiyey maahane Ee, maraajab macnaha qof waa dareemi karaa markii adiga aad gabadh la socotid oo ga- gabadha nin kale eh fiiliso adba xataa qiiraa ku gelayso waxaad leedahay maxaa ka fiirinaysa adaaba kula socda camal qiiraa ku gelayso laakiinse ee tahaba anigiyaba iigu dhegan yihiinba ay leeyihiin ninkaanaaba ku heesanaaba laakiin ee, xuseen waxaan aragnaa sam- mararka qaarkood magaalada dhexdeeda ee, ilmo yaryaroo kugu cayaarayo ku eryanayoo kale ee, sida ee, ee, in aad isku da-aad tihiin oo carruur aa wada tihiin oo kale Ee, bal dhibaatooyinkaas nooga sheekay maya ee, waa jirtaa waxay ilmo yar macnaha ardadoo kale saaxiib baan lahahay dadka dhan isku bulshaana haddii oday tahay haddii habar tahay dadka dhan isku seen bay i yihiin saas ay tahay ardadii gooni u shiriyaa ula sheekaystaa asxaabteeda waay dhallinyaradii gooni odayaashii gooni saas ay weedaa marka ee, ardada aan u jeclahay una soo dhoweeyaa dhinaca marka bulshada lagugu tirin kara ma jirto Ee, dhinac liigu tiri karo oo lele dhinacaas oo qaabilsanya ma jirto dhinac walba waxaan ka ahay macnaha ee, bulshada nin u dhexeeyo nin u dhexeeya bulshada ayaan dhinac walba ka ahay Ee, mar waxaa jirta ee, ee, sheekooyin kale ah oo aad ee, ee, iga sheekaysay waxaa ka mid ahaa ee, xilli adoo magaalada dhex lugeynaya xilli habeen ay tahay inaad la kulanteen tuuga ama ee, ee, qolyo ee, ee, isbaara u taallo wax baaranaysa bal nooga sheekay Ee, magaalada waa qasaneed waa jirta barcabadeed ee soo fuushoo kaleed oo tuugada badneed Ee, saas ay tahay aniga weligay magaalada waan ka shaqaysan jiray saas ay tahay xilliyada sideed saac oo habeennimo oo kaleed toban saac oo habeennimo oo kaleed waxaan samayn jiray ayadoo magaaladii macnaha dad badan lisdilhayo oo magaaladii lisdilhayo qa- majufaa laisku dilo dharka inta dhigto ayaan garabka saaran jiray sidii ilmo macnaha socdoo kaleed marka buuman bes aan isku reebi jiray markaas dadkana waa ka nabad geli jiray ayakana waxay olojir ninkaa muxuu ah yarkaa soo habaabay weligiikaa maa qabataan saas aageed marka laoji adeer kee u socotaa markaasa oli jiray adeer meeshaana u socdaa anoo ka baqaayo ama jufo uga baqaayo ama uga baqaayo waxyaalo kale maxaad dareemaysaa markaas farxad badan baa dareema waayo waa ka badbaaday nin dheer hadda aan- aan labisanaan lahaa waaba idin lah oranaya waaba kana xariifkii saaxib aan cunno Ee, gabadha hadda ah xiriirka la leedahay ma dhirir tahay mise waa gabar gaaban oo aad isjeedaan dhirirka maasha allah dhowr guur baan soo maray anigan ay jeedid marka alxamdulilaahi eh, awlaadna waa ay joogtaa ee, boqolkiiba boqol waxaa ugaarhsadaaba maadaamay gabdhihii dhan caalamka ugu soo jeesanaan in abidka dhaadheer ka raadsado oy saas ee tahayna aan qadariyo aan guursado ilmo ay dhalaan waayo markaas ilmahaas waxay noqonayaan ee, marna aabbahooday raacayaan marna hooyadood bay raacayaan dhir iyo gaabi haa laakiinse adoo gaaban haddaa qof gaaban guursatid dee waad dareemi kartaa wixii dhan wuxuu noqonaya
ismaaciila waxaan maqli jiray dadka gaagaaban aniga haddaa doonta igu dara caqli looguma tago Adiga wax caasha.
ba- wax badan bay dheer yihiinaa la dhahaa een- een dadka dhaadheer malaha soomaalida xataa mahmaahyo badan ay ka samaysay laakiin waxaan ka maqaa dad badan oo dhegeysanayna xoogaa iyo caroodaan laakiin soomaalida tiraa nima dhihin ismaaciilo hay dheerow dhuglaawe maxaa loo yiri
laakiin caasha haddii adu noocaagu gaagaab yahay Ah.
nin baa laga hayaa masri ah Ah, baa nin soomaaliya arkay hay markuu soomaaliga arkay soomaaliga nuur baa la odhan jiray hay ninkuna aad buu madoobaa hay hebelow nuurow nuurow iyadoo laleeyahay buu arkay marka hay markaasuu yidhi idaa kaana nuurukum haakada ah, fa kayfa kaana dulaamukum haddii noocayni madmado cadcadaa noocan yihiin madowgii aawatalo madowgiinni aawe
waa gartay marka laakiin waxaan aad uga helay sida uu u fekeray wuxuu yiri haddii adoo gaaban aad qof gaaban guursato ca- wuxuu yiri caqliga kuma jiro marka ilaahay baa ugu talagalay in laysku dhafo aadanahii iyo wax walba in laysku dhafay ku qurux badan yihiin aad iyo aad aad iyo aad waata maxay noo xigay ismaaciilow Waa sheekooyin kalaan haynaa sidaan qiyaasayo sheekooyin kale ayaynu haynaa kaasina wuxuu ahaa xuseen cabdi dhuxul oo ku magac dheer furdug waa mid ka mid a dadka gaagaaban oo ku nool magaalada gaalkacyo wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq ayuu u warramay En, casho shalayto dhegeystayaasha waxaanu u sii daynay dhegeen mid ka mid a majaajilaystayaasha ku nool magaalada boorama oo lagu magacaabo cabdiraxmaan muumin cilmi oo ku magac dheer cadceed waa gartay waan xusuustaa markaa shalayto maxaad ka xasuutaa
waxaan aad u xusuustaa ismaaciilow waa xujay noqonaysaa wax waxyaabaha laysku xanta dalkan waxaa ka mid a qofka een hadda shaahi uu soo caba xitaa ma xusuusto inuu qaxwo Hay, soo cabo inuu hay, shaah soo hay, cabo inuu hay.
cadeys aanu begaysaa laakiin aad la- laakiin aad baan u xusuustaa een eh, ninkan uu la kulmay waryaheena magaalada boorama dee waxaan saasaan ka buu lahaa.
xasuustaa heestii uu qaadayay cabditaal horta maku jirtay Waaw, markaa dee waxa weye xusuustaad aad buu joogta waxoogaa waan yaraca intaasa aad iyo aad aad iyo aad maantana wuxuu ka sheekeynayaa haddaba inuu codad ku bedbedelaya waxaad u qaadan doontaa bal markaynu dhegeystayaashinu weydiin doonaa waxaa laga yaabaa isagoo hal sheeko ka sheekeynaya ha in dhowr qof la moodo in dhowr qof la moodo waxyaaba kalena uu ka hadlayaa eh, maxaa ka mid ah waxaa ka mid a jacaylku u gebiyey gabar uu jeclaa ka tahriibtay sheekooyin badan buu isku dhex daraya marka waa nin fara badan waan gartay markaa aynu bal u kala dhex bax- dhex baxno dhegeystayaasha cabdiraxmaan muumin cilmi oo uu wareysanayo wariyaha v o a haashim sheekh cumar good cabdiraxmaan muumin cilmi abwaan cadceed amase majaajilistaha cadceed bal waxaad ka warantaa dhinaca jacaylka markaad nooga waranto waxyaaba aad jacaylka ka samaysay ma jirta haa jacaylka waan ka sameeyey waxaan ka sameeyey jacaylka adigu ereyo fara badan ereyada waxaa ka mid ah een, anigoo caruur oo weli caashaq barbacarka layga soo degay waa markii aniga lay haleelay ma garanaysaa jacaylku midabyo baday qof kastoo bilaadan u ilaahay dheehay badii uu waxaan maxabadu way ku jirtaa Een, haatif baa wuxuu yidhi hawadaay bilays baa kala haadsan laba ruuxa u shay wateen buu hore u haligaa hal baa iga degnay inaan idhi hoobaantii jacaylkeen hore ayaan u bislayey maxaa dhacoo hayiray ma hawl baan iska saarin ma hagaag baan nula socon haligtay haligtay maxaad odhan waa markaan go-aankii kusoo xidhay hogaankii jacaylkaad alboolaha ku xidhay hohe igaa yar hadalkaaga xumidii waa markay jacaylkaygiiyo naftaydii dee ay si ay u qaadaba ay garan weyde maharaad baa dareento hawshaan qaban waayey baan nacam waan isyar fahmi weyno dee xaggaa naftaadan kusoo yar roor badan waayey maharaad baa dareento hawshaan qaban waayey mahiggaan yeesho hadalkaygaad fahmi weyday hiliq baan dareemo habkii qalbigaagaan hiifoon saluugay waa markaan diginta inaan kasii dhigaan doonayay kabacdi markaan intaa usii wada inantii inan aadaan iskugu fiican oo naani naftayduna ay ka heliso aniguna aan jeclaaba ahay jacaylkuna ceeb maaha waa qof walba wuu ku dhici karaa eegayadii markaan intaa ka yidhi waan ka daayey markii dambe eryaha u samay baan qofka biniaadmiga waa maskaxdaad ka dhaawici kartaa ma garanaysa waan u turay markaa kabacdi ilaa haddana inantii waan jecela maxay markaa iyadu waxay ku jawaabtay ma jirta waxay ku jawaabtay oohin bay ku jawaabtay kabacdi inantii ilaa hadda adigu way tahriibtay hadda taariifkii tii dadkaad ka waalinaysa maan ahayn maanta iyada lafteeda ka waalinaysa taariif maan oran waan ka idhi iyadu way iga carartay un moralki mooyaan dee dad badan oo ne- dadkan oo qof qow- dad baa ku dayasho leh oo qof saaxiibkii ama qof walaalkii ama qof ay isku dhow yihiin hadduu hadduu tahriibo ku dayda oo dadka aan la karin weeyaan ugu khatarsan kuwaas abwaan een, waxaa ka mid a waxyaabaha ilaahay hibada kuu siiyey ee maaragtay dadka majaajiladaada ka mid a inaad laba cod samayso si aad u samaysaa labada cod ee labada qof aad u kala matashaa sidan oo kale aan u samaynaya eyga haddaan oo dho- aan iska dhigayo dhowr cod inaan sameeyo assalaamu calaykum baanin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waadhiyaa ii waran diiriye آدي آد ما نفيع
xaggeed ka timiday waxaan ka imiday xagga xaafadihii ha waan gartay aniguna dee halkan baan kugu sugayey waxaan maanta ah, waraysi fiican ah, la qaadanaya waryaheena caanka ee haashim iyo halkan igu belamiyey xaggan baan ka sugaya bal ka war naftaada adigu aad baan u fiicana waryahaasina waa waryaheennii warya fiican weey marka idaacadda v o eda ayuu waan gartay way wa- very good very good very good waaye eegi isagaan sugaynaa ka warxumed waxaad mar samaysay hees maraykana hees maraykana markaa ma ingiriisi baad ku heysaysaa bal heestaa maraykanka bal hadda noo sheeg ha waa iska dhan weeya waa ku muujiwa wixii niyadii afka kaaga soo dhaca si ay moralkawna u caruurta waxaa ka mid ah xaysiis yar baan ka daawan jiray heesa yar oo la idhaahdo u maraykan ahayd oo shaaxiyo waxaa uu ninku cabayay marka dambana shaaxay ku subayso marka heesta yar waxay akooda weswanesesmao akooda faaryor horyor gerim
markaa macamuusigii afkaad ka samaynaysa
macalimiisiga afkaa ka tubaya adhoontaa ka tubaya adhoontaa ka tubaya Ah.
tan ma tii aad markaa xaysiiska ka dhegaysanaysa mise waqti aad samaysay may tani waa tii aan sameeyeen waa kooda wiisbeed kooda wiisbeed maba jirtaba way la- waa waa erayo laga yaaban yahay Ah, ah.
hal heesay noogu soo gunaanadoo tii soomaaligeed aad u qaadisay muusigan aad afka ka samaysay mid ka mid a صح الدنيا تحسلنا أرتانا وين بدري ما كده الدنيا تحسلنا حبك جعلك يا حركات كبدنا حركات كبدنا ودلاني نيرم بيرين وان تارينيرم qofkaad xidhiidhiyo xidhiidhaad wadaagtaan xiise heesu badanaa xilli tegay jacaylkee booramayo aad iyo aad baad mahadsan tahay waa majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi oo lagu naanay saacadceed oo ku nool magaalada bowrama kana mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee magaalada bowrama cashay dee goobta wacdaraa ka dhacay aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan muumin cilmi oo ku magac dheer cadceed wariyaha v o a hashim good ayaa saad maqlayseen uu warramay caashi maxay noo xiga mid ka mid ah heesaha aadka u wanaagsan ee maanta aan isleeyahay dhegaystayaasha ha idinkula jimcaystaan waa fanaanad aan muddooyinka la maqal laakiin dad badan oona dhegaysanaya ismaaciilo markay maqlaan oo qof bas uu kusoo xusuusanayo haye waa tuma waa deeqa axmed iyo heestii arooska wanaagsan
Waxa ka buurma
هاي الدقة وإنك تنتظر صباح ما تجمع aad iyo aad aad aad baan iyo aad.
loogu qadeynaya intaan ogahay meelo badan aad iyo aad caashay haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynoo kacaynaa iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno waxaa xalay la ciyaaray kulmo ka tirsan yuruba liig gaar ahaan lugta labaad ee wareega soddoniyo labaad waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga locomotive moscow ee fenerbahj oo wada ciyaaro waxay ku kala dhamaysteen gooli gool naadiga krasnader iyo spartit braga ayaa ku kala dhamaystay saddex gooli waxba oo spartit braga ay guusha ku raacday atletico bilbao iyo maqse gooli gool ayaa ciyaartoodii kusoo dhammaatay naadiga ss lazio iyo kalatasarayna saddex gool iyo gool naadiga kubadda cagta ss lazio ayaa awoodda ku raacday naadiga mold iyo sevilla ayaa sidoo kale kulmay waxaana ay guusha gooli waxba ku raacdeen naadiga mold taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee labada lug ee la ciyaaray in ay saddex gooli gool ay ku adkaato naadiga sevilla inkastoo shalay laga adkaaday haddana hore ayay saddex gooli waxba kaga soo adkaatay naadiga tottenham hotspur ayaa saddex gool iyo waxba dirtay naadiga fiorentina oo lugtii koowaadna gooli gool kusoo kala dhamaystay kooxda f c basel iyo kooxda st etian ku kala baxay laba gooli gool f c basel ayaana awoodda ku raacday olombiakos waxay guuldaro laba gooli goola kala kulantay naadiga anderlecht halka liverpoolna gooli waxba kaga adkaatay naadiga augsburg bayan liverkusen ayaa saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga sporting club de portugal halka shilka ofona ay saddex gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga shakhta donetsk rabid vien iyo valencia ayaa kulmay afar gooli waxba naadiga valencia ayaa ku awood roonatay manchester united waxay ka arsateen naadiga michland oo shan gooli gool kaga adkaatay napoli iyo valerial gooli gool ayay ku kala dhamaysteen borto iyo dortmund ayaa wada ciyaaray naadiga brusha dortmund ayaa gooli waxba ku adkaatay oo fc borto lagaga awoodroonaaday iyadoo lugtii horena brusha dortmund ay borto laba gooli waxba kaga soo adkaatay haddaba waxaa soo baxay lix iyo toban kooxood waxaana laga yaabaa in isku aadka oo maanta la sameynayo ay kooxo waaweyn qaarkood isku aadaan lix iyo tobanka kooxood ee soo baxay ayaa afar ka mid a waxay yihiin kooxo ka socda dalka Spain saddex ka mid ah waxay ka socdaan dalka Ingiriiska laba ka mid ah waxay ka socdaan wadanka Germany halka wadanka Talyaaniga ay hal koox ka socoto sidoo kale wadamada Czech, Ukraine, Turkiya, Portugal, Switzerland iyo Belgium ba waxaa ka kala socda min hal kooxood min hal koox haddii aan dhegeystayaal idiin sheegana kooxaha soo baxay waxa ay kala yihiin Anderlecht oo Belgium ka socota Atletico Bilbao oo Spain ah FC Basel oo Switzerland ah Braga oo Portugal ah Borussia Dortmund oo Germany ah Fenerbahce oo Turkiga ah Lazio oo wadanka Talyaaniga ka socota Bayer Leverkusen oo Germany ah liverpool oo england ah manchester united oo ingiriiska sevilla oo spain ah shakhta donetsk oo ukraine ah sporting braha oo czech republic ah tottenham hotspur oo england ah valencia oo spain ah iyo valerial oo spain ah isku adka maanta ayaa la samayn doona dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa ay inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaara ay nala socodsiinaya caasha
gabagabadii barnaamijkan usii dhawaanayna baan qiyaasa Aad iyo caashadaadan aad.
ka gartay waa mid ka mid ah kolley een, hees aad u macaan dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa in dadku qaar ay dhahaan looma dhama haddii adigu kula macaaneyd marka laakiin waa sidaan qiyaasayan u badinayo maadaama heesaha aanu soo xullay marka heestii aan kusoo xiri lahayn barnaamijka ismaaciil oo dhinaca gabal aan usoo riixo mar haddaad tiri hees macaanaad hoostana kasii qashtay dee waxbaba ma hadhin waa heesta guddoon la yidhaahdo waxaana ku wada luuqeynaya yurub genyo iyo ismaaciil danan
gabaryahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu shaqaab ka baxay woorta ku helay gocashaba ka baxay
weligood galadi kama gagaxdee weligood galadi kama gagaxdee
goortaan ku helay gocashaba ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
dhaqanka ku yaal roobku soo ahay guushani ku timi dananow guddoon Ah, waa la wada guddoomay yurub geeniyo iyo waxay ahaayeen ismaaciil danan heestaas ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guddoon halkudhageedu ahaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo laanta afka soomaaliga v o waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
gayankaygii guddoonkii jacayl gacaaliyo waxaa gogashii u dhigay galxareeda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.